waa dhab afar iyo labatanka saaca ugu dambeeyey waxaa dhacay dhowr shil baa ka dhacay somaliland ha ugu sii darnaadaan shil maanta ka dhacay meel udhaxaysa magaalada berbera laba gaari gaari baasan sare iyo gaari xamuula isku dhaceen runtii dhaawac badana waa jiraa dhimashaduna dhimasho badanna way meesha way jirtaa waxaan jecela halkan inaan uga taxsiyadeeyo dhammaan dadkii eheladii dalkaas ku waxyeeloobay inuu ilahay samir yimaan ka siiyo inta ku dhaawacantayna waxaan rajeynaya inuu ilaahay u booga dhabeeyo runtii imika intaan warkanu hayno waxaa ku dhintay shilkaa lix nood lix qof baa ku dhintay dhaawacuna waa ilaa tobaneeyo waan gartay wasiir dabcan kan maanta un marka laga yimaado dee shalayna uu dhacay saa aduna tilmaantay afar iyo labaatanka saacadood ee shilal kala duwan baa dhacay tirada guud marka la isu geeyo intay leeg yihiin dadka ku waxyeeloobay tirada guud horta waxaan soo saarnaa warbixin saddex bilooda iyo warbixin lix bilooda iyo warbixin quarterly baan usoo saarnay sanadlaha marka iminka quarterkii ugu dambeeyey tiradu way badnayd ilaa sideed boqol oo qof baa ku noqday dhaawacyadaas iyo dhimashada isugu jira oo dhibanayaala runtii waxaad moodaana somaliland inay maalimo maalinta ka dambaysa ay kusii badanayaan shirada gaadiidku wasaaradda iyo hay-adaha ku shaqada le nabadgelyada waddooyinka sida ciidanka booliskuna waxay ku dadaalayaan ba sidii loo xakamayn lahaa sababada sababaha yasaad waxa u gelaysaan waynu geli laakiin maxaa keena marka hore in shilalkan ay soo kordhaan oo ay yimaadaan oo ay sidan oo kale u bataan waxaanu waxaanu daraasadii ugu dambeysay waxaan ogaanay waa saddex sababood sababta koowaad waxa weeyaan waa gaadiidka laftiisa gaadiidkana sheegiisana somaliland la keenaa marka horeba waa gaadiid second hana oo laga keeno jaban gaadiidka marka horeba jaban waxay samey gaadiid ay wadda dalka saareen offroad waxay yidhaahdaan kabaxa idanka gaadiidkaasa gaadiidino ah boqolkiiba maxaan oran karaa adu ilaa laba iyo sagaashan ilaa shan iyo sagaashan gaadiidkeena oo gaadiid nooca ku yimaada marka hore waa tayada gaadiidka inoo imanaya waa gaadiid aada u gaboobay runtii sababta labaad waxa weeye waa darawaliinta oo darawaliintu maaha hadda darawaliin ma lihin laakiin inta badan waxaa adag sida gaadiidka loo kaxaynaya waa dad aqoontoda aada hooseysaa sababta saddexaadna waxaa waxa weeye in ugu muhiimsana waa wadooyinka wadooyinka inuu aada u gaboobay oo markaa ayaa waxa laga bod boolis bay yeelanayaan taasina sababta saddexaad weeyaan ilaa saddexaad sababood baanu ayaanu ku sameyn laakiin waxaa soo raaci karaa xamuulka xadaafka laftiisuna sababu ka yahay markaa saddexaad sababood baa ugu muhiimsan waye sababo kalena way jiri karaan waay wasiir sababihii waa tilmaantay waad ogaateen idinkaa mas-uuliyaddii haya oo dabcan gacanta ku haya dee xilli kastana shilka u dhacaya saa taha tan baad ka warramayso afar labaatanka saacadood ugu dambeeyey shilalkaasaa dhacay maxaa tallaabo qaadeen maanay ahayn inaad tallaabo qaadaan oo khatartaasi saaad u dareensantihiin aad aad ka falcelisaan runtii waa waa su-aal fiican annaguna waxaanu ku dadaalayna inaanu tallaabo ka qaadno arrimahaas iyaga ah wax nooga horeeya waxaanu ku dadaalnay inaanu ka qabanno saddexdaas sababood sababta koowaad waxaanu wasaaraddu imika muddadii ugu dambeysay sanadkii ugu dambeysay ka shaqeynaysay inay sare u qaado waxaa loo yaqaano rufsadda wadista gaadiidka waxaanu lixda gobole waaweyn ee somaliland ka diyaarinaa imika tiimam iyo dad aqoon yahanaa oo ku takhasusay sida loo baro ama dadka imtixaanka looga qaado waxaan ku sheegayaa tirada guud ee gashay muddadaas ilaa toddoba boqol oo qof in ka dhow boqolkiiba lixdan dadkaas waa failure bay noqdeen marka aad baan taxamad u adkaynay iyo nidaamka loo qaadanay darawaliinta rufada darawalnimada waxaa kaloo aanu insha allahu tacaala imika muddadan soo socota laba shay muhiima inaanu somaliland kasii tagelino mid waxa weeyaan waxa loo yaqaano baarista dabdabka gaadiidka oo aanu ku dadaalayno waxa loo oran jiray motiga inaan inaan inaan inaan inaan dhisno insha allah hadduu alla ka dhigo sidoo kale waxaan jecelahay inaanu xadidno speedka gaadiidka xawaaraha gaadiidka oo aanu qalab la idhahdo speed control aanu keenno waxaa kaloo insha allahu tacaala inaanu xadidno xamuudka xadaafka ah oo insha allahu wiiladan soo socda ama bilahan soo socda waxaan jecelahay inaanu inaanu inaan hawlgelino waxa loo yaqaano wet bridges gaadiidka xamuudkooda sameynayay runtii qodobadaas waa qodobo imika waxna noo suurtagala inaan wax kaga qabano waxna imika aanu gacanta ku hayno
in badan baa go-aanadaasoo kale lasoo saarayay waa laga hadlaa mar kasta khatarta waa laga hadlaa seed uga dhabaynaysaan inaan noqonin un macnaha wax laga hadlayo la qorsheeyey laakiinse hirgelinteedii iyo ka dhabaynteedii taa iyada seed wax idinka macnaha hirgelaya ma tahay runtii waa mas-uuliyad anagana saaran sababtoo ah waxa ilaahay kastoga maanta waxaa dhacaya anaga ka mas-uula qofna mas-uuliyadiisa lama yidhaahdo ma dhabaynaysaa ilaahay kastoga waanu ugama xisaabtamayaaba inaan mas-uuliyad baa qaadno waxaan jecel lahay wixii itaal daro amba dhaqaalo daro naga dib nooga dhigta mooyaane waxaan ku rajo weynaa insha allah hadduu alla ka dhigo sanadkan twenty nineteenka inaan arrimahaas oo dhan ay suurtagalaan